barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efyimada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal waa maalin salaasaa waana shanta bisha disembar sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa koox ciyaartooya oo ka tegay dalka austraaliya oo kulan kubadda cagta ay kula yeeshay magaalada boosaaso dhalinyaro ciyaartooy reer boosaaso ah waxaan rajaynayaa cayaar kaleetana inay jiri doonto oo berri oo kaleeto ay dhici doonto cayaarta galabta natiijadeedu waxay ku dhammaatay labiyo labo ee runtii cayaar aad u qurux badan oo taageerayaasha iyo dadkii daawanayay iyo madaxdii meesha fadhidaba aad een u farxad gelisay bay ahayd aad baan ugu mahad celinayaa saaxiibadayda intii xafladdan ay ka soo shaqaysay barnaamijkan qabsoomidiisii waxaa kaloo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysiga v o e da siiyey nin dhallinyaro ah oo ka warramaya tahriibuu dalka koonfur afrika kaga soo laabtay iyo weliba ganacsi uu dalka dib uga furtay dhinacii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn maantana waxaan idin haynaa
hablaha mid quraan anigu ka helaa hablaha mid quraan u helanaho annaan qurux baan u hawlgalayo hablaha mid quraan mutida ku haba ya salaam waa codka fanaanka safwaan halac waxaad kaga bogan doontaan idaacadda sidoo kale waxaan ka marnaan doonin barnaamijka iyaga xubintii ciyaaraha iyo weliba qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
guul ayaa u soo hoyatay madaxweyne donald trump kadib markii maxkamadda sare ee maraykanka ay go'aamisay inay ogolaatay xayraaddii safar ee ugu dambeysay ee uu ku soo rogay waddamo dhowr ah iyadoo dhanka kalena ay weli socdaan dagaal arrinkaasi loogu jiro oo maxkamadda hoose ka sii socday toddoba qaadi ayaa taageeray go-aanka madaxweyne trump halka laba qareen oo kale ah ruth bader iyo sonia satamayer ay dhaheen waa in la qaataa sidii uu kii hore u ahaa oo qayb ka mid ah xiraaddii ay maxkamadda sare go'aamisay in sidaas lagu sii socdo maxkamadda ayaana sababeyn go'aankoodaasi xayraadda cusub ayaa u diideysa muwaadiniinta dalalka sideedka ahi oo kale ah jaad iiraan libiya kuuriyada waqooyi soomaaliya syriya venezuela iyo yemen inay maraykanka soo galaan ergeyga dalka yeman u fadhiya jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa lagu wadaa inuu xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobay maanta siiyo warbixin maalin kadib markii debley ay dishay cali cabdalla saalax oo ahaa madaxweynihii hore dalkaasi islamarkaana xulafo la ahaa stefane dujarik oo ah hafayeen u hadlay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa warfidyeennada u sheegay in uu filayo in ismaaciil old sheekh axmed ay tahay inuu falanqeeyo cawaaqibka ka dhalan kara dilka cali cabdalla saalax waxa uu intaasi ku daray in uu u sheegay in stefana durek in ay sare usii qaadi karto arrintani xaaladda siyaasadeed oo markii horeba adkayd
sarkaal sare oo qaramada midoobay ka tirsan ayaa u safraya dalka kuuriyada waqooyi si markaasi uu u qaboojiyo xiisadda ka dhalatay gantaaladii dhowaantan ay tijaabisay pyongyan iyo samaynta barnaamijyadeeda hubka nucleerka la taliyaha dhinaca siyaasadda ee xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa talaadadii u socdaalay kuuriyada waqooyi isagoo ku hakanaya magaalada beijing ee waddanka china kadibna uu sii safri doono pyongyan waxaa lagu wadaa inuu halkaasi kula kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi iyo ku-xigeenkiisa oo ay ka wada harinsan doonaan arrimaha barnaamijka nucleerka iyo xiisadda sida loo qaboojin lahaa safarkaasi ayaa la filayaa inuu usoo gabagaboomo maalinta jimcaha wasaaradda cadaaladda ee ruushka ayaa salaasadan maanta sagaal haayada warbaahineed oo ay v o e ku jirto u aqoonsatay wakaalada ajaanib ah wasaaradda ayaa liiska ku dartay raadiyoyada loo yaqaano radio free iyo radio liberty iyo weliba kuwo kale oo xidhiir la leh kadib markii ay bishii hore u digtay islamarkaana ay sheegtay inay cawaaqib saamayn doonto ama ay ku iman doonto madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin ayaa saxeexay xeer bishii noofembar kaasoo lagu xoojinaya dowladdu in ay dib u qaabayso hay-adaha warbaahineed ee dhaqaalaha dibadda ka hela inay yihiin hay-ado warbaahineeda oo ajaanib ah islamarkaana cawaaqib amaba cunaqabatayna la dul saari karo
door wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhegeysaneyseen waa v o a magaalada boosaaso waxaa ciyaar kubadda cagtahi ay ku dhex martay ciyaartooy soomaaliya oo ka tegay dalka austraaliya iyo koox kale oo ciyaartooy reer boosaaso ah dhallinyaradan ka tegay austraaliya ayaa kulmo ciyaareed oo kale hore ugu soo yeeshay magaalooyinka muqdisho qardho iyo garowe waxaana ciyaartan ay magaalada boosaaso ku yeesheen kasoo qaybgalay bulshada qaybaheeda kala gedisan sida uu ku waramayo wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf dhallinyaradan waxay ka soo kici timeen dalka austareeliya si ay isdhexgal bulsho uga sameeyaan soomaaliya waxayna ciyaaro saaxiibtinimo ay ku kala ciyaareen magaalooyinka muqdisho boosaaso qardho iyo garowe waxayna sidoo kale u sii socon doonaan magaalooyinka kale ee dalka si ay ciyaaro saaxiibtinimo ula ciyaaraan dhallinyarada dalka ku sugan ciyaartii ugu horreysay ayay dhallinyaradan ka socotay waddanka austareeliya waxay la ciyaareen boosaaso waxayna la galeen laba gool iyo labo halka maalintii ku xigtana ay ku badiyeen laba gool iyo hal sidaasna ay guusha ku raacday dhallinyaradii ka socotay waddanka austareeliya ciyaarahan saaxiibtinimo waxaa u soo daawasho tegay dadweyne aad u fara badan kuwaasoo ka kala yimi xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada boosaaso si ay u daawadaan dhallinyaro ka socotay waddanka austareeliya oo soomaali ah oo boosaaso kula ciyaaraya dhallinyaro kale isuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee maamulka puntland ee gobolka bari maxamed cali yuusuf waxa uu sheegay in dhallinyaradani ay baal cusub u furi doonaan dhallinyaro kale oo dalka dibaddiisa ku sugan si ay soomaaliya u yimaadaan isdhexgal dhallinyarana ay ka sameeyaan saaxiibadii australia naga soo booqday oo macalinku ugu horeeyo gudoomiyaha iyo dhallinyaradii waxaan le mar labaad iyo mar saddexaad boosaaso ku soo dhowaada runtii waxaad noo noqoteen waddo fiican baad noo furteen oo saaxiibo badan oo kaleeta noogu imaan doon nagu soo booqan doonaan haddaan wasaaradda isboortiska iyo guddoonka gobolka ee dhammaanan nahayna waanaynu ka mahad celinaynaa waxaanu jecelnahay wakhtigaan wakhti ka badan inaan wada qaadanno cashooyin iyo qadooyin iyo dalxiis waxaan rajaynayaa cayaar kaleetana inay jiri doonto oo berri oo kaleeta ay dhici doonto cayaarta galabta natiijadeedu waxay ku dhammaatay labiyo labo runtii cayaar aad u qurux badan oo taageerayaasha iyo dadkii daawanayay iyo madaxdii meesha fadhidaba aad u farxad gelisay bay ahayd aad baan ugu mahad celinayaa saaxiibadayda intii xafladdan ee ka soo shaqaysay barnaamijkan qabsoomidiisii ilaa bilowgiisii australia laga imaanayey ilaa halka boosaaso la soo gaarayey macalinka naadiga dhallinyarada soomaaliyeed ee ka socday dalka austareeliya macalin xasan waxa uu sheegay in dhallinyarada kooxdiisa ay aad ugu adkeyd inay ku ciyaaraan garoon aan ahayn mid caws ah
waan ku faraxsanaa natiijada runtii ciyaartu waxay ku dhammaatay laba iyo labo inkastoo aan garoonka usan ahayn garoon coos ah waxaanu rajaynaynaa in mustaqbalka ee maamulka puntland ay wax ka qabtaan arrintaa shicibweynaha caalamka diyaasbara degan ay arrintaa u saacidaan si magaalada boosaaso garoonkeeda loogu dhiso reer puntland iga warantaa saameynteeda ku yeelatay maadaama gooroomo cawsa ka soo ciyaadheen boosaasaad joogtaan waxaa ku ciyaadheen garoon rafa bal saameyntkee idinku yeelatay waad garan kartaa ciyaarta inay nagu adkeed runtii aan kubadda kontrooli karin ciyaar adaga ahayd dhallinyaradeenna kuma baran inay ku ciyaaraan garoon sidaan oo kale ah waa runtii waa arrin aad u adag lakin waxaan filaynaa in berito ciyaartu wax iska bedeli doonto xoogahay maanta wax ay la qabsadeen dhulka qaar ka mid a dhallinyaradii u soo daawasho tegey ciyaarahaasi ayaa v o a u sheegay inay muhiim u ahayd inay arkaan dhallinyaro soomaaliyeed oo ka socda dalka dibaddiisa oo kubad ku ciyaaraya gudaha dalka
iyo dadka daawadayaasha jamhuurka waxa waaye ii sheeg waxaan rabaa maanta waxaan daawanaynaa ciyaar aad u xiiso badan boosaaso f c iyo walaalaheenna dhigeenna australia melbourne nooga yimi ciyaar aad u wanaagsan baan daawanaynaa ala ashraf alambiyaa walmursaliin maanta waxa farxad gaaraya inaan daawado anay dhallinyarta aan ku dhex jiray igu magacaabeen australia inaan daawado qaran ama naadi ka yimi magacaygiina watanaaneysidiina watoo la yidhaahdo melbourne ka yimi australia aad baan u soo dhoweynaynaa walaalaheen waxaan la dheeliyaa xilka boosaaso waxaan daawana ciyaar aad u fiican badan walow haafkii hore laga wadroonaa xulka malmon kabacdi laakiin ay gadaal ka soo kabteen guddoomiyaha dhallinyarada ciyaaraha ee gobolka bari maxamed faarax ayaa sheegay inay dib habeen lagu samayn doono garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso waxaa kaloo halkan ka caddaynayaa ama aan rabaa inaan fariin dhammaan shacabka reer puntland ama iyo bahda isboortiga khaasatan insha allah sannadkan soo socda inaanu qorshahayagu yahay ama aanu ku tala jirro inaanu garoonkan in badan baa nala ku canaantay haddaanu nahay bahda wasaaradda isboortiga iyo maamulka dowladda in badan baa nala ku canaantay in badan baa waxa weeyaan marka insha allah waxaanu annagu waxa weeyaan idin ballan qaadaynaa sannadkan soo socda inaanu idingaroonkaan idin dhisi doonno rooga cagaarana idin dhigi doonno haddii ilaahay idinka dhigo idinkana waxaan ka rajaynaynaa inaad gacan naga siintaaneen wixii awoodinaa si kastaba ha haatee dhallinyaradii ka socotay waddanka astareeliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey soomaaliya waxay ka samaynayeen kulamo saaxiibtinimo ay la ciyaarayeen dhallinyarada magaalooyinka dalka si isdhexgalka bulshada uu kor u kaco yuusuf maxamuud v o e boosaaso
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal mar kale muddooyinka u dambeeyey boqolaal dhallinyaraha ayaa safar tahriiba ugu baxay waddamada dibadda dalka koonfur afrika waxa uu ka mid yahay meelaha ay dhallinyaro badan oo soomaali u boqooleen dabayaaqadii sagaashamaadka wixii ka dambeeyey iyagoo halkaasi qaar badan oo ka mid ah ay ka furteen ganacsiyo kala duwan wala oo ay xilliyada qaar kala kulmaan xaalado ammaan darro maxamed cali xuseen waxa uu ka mid yahay dhallinyaro hore tahriib ugu galay dalkaasi balse markii dambe iskaga soo laabtay isagoo haatanna magaalada boorama ka furtay ganacsi isaga gaaro ah haddaba waxaad ku dhegaysateen idaacaddayadii duhurnimo maalintii shalay qayb ka hadlaysay sidii uu tahriibka uu ku galay iyo weliba soo noqoshadiisii amaba soo laabashadiisii isagoo qaybtanna kaga hadli doona dhallinyaro shaqo ka helay ganacsi uu ka sameeyey magaalada boorama iyo weliba muhiimadda ay xirfadu leedahay waxaana uu maxamed u warramaya waryahayaga v o e haashim sheekh cumar good meheradaha si aad furteen intee in leegoo dhallinyaro ayaa idinkala shaqaysa
markii hore waad mahadsan tahay haashim markii hore aniga ayaa keligay bilaabay markaan bilaabay waxaan arkay inaanan ka maarsami karin in qof kale ila shaqeeyo waxa aan markii dambe doorbiday inaan saaxiiba nahay in aan intaan isku tagno waxa weeye dee caqli iyo fikir iyo maskax iyo maal iyo aqoon intaba isku geyna iyo muruqba aan halkii taladii ka wada bilowno waxaa noo suura gashay meheradii ugu horreysay inaan labadeeda sidii ku furno oo dee waxa weeye aan dhinac walba ka toosino markii labaad waxaan helnay shaqaale dheeriya oon tababarnay waxaan haddana helnay shaqaale kale oo saddexaad ilaa hadda waxaan ku shaqaynaa shan qof oo waxa weeye laba meheradooda oo midna uu kor joogto yahay afartuna ay yihiin anigoo dee ka technician oo engineera inta kalena ay yihiin assistant
sidoo kale aad waxaad qabataa shaqo kale saad ii sheegtay maxmed shaqada labaad ee aad qabato ee shaqadan xirfadaada aan ahayn maxay tahay wallaahi haashimo anigu waxaan hadda runtii horta waan jeclahay qofka biniaadanku in uu aqoontiisa heer jaamacadeed markuu gaadho ee jaamacad ka qalinjabiyo dee ardayga horta inuu fadhiisto uma habboona waa inuu helaa xirfad kaloo isagu ku shaqaysan karo oo uu ku hamiyaa inuu aqoontii uu jaamacad kaga soo baxay keliya inuusan ahayn mid uu ku shaqaynsan karee uu sii kordhiyaa anigu markii aan ka qalinjabiyey kollejkaas dib waxaan u galay jaamacad baan u galay alxamdulilah jaamacaddii haddana waan ka soo qalinjabiyey markaan waddanka yimid dee maahayn hamigaygu inaan aqoontii jaamacadeed ku shaqo tegay hamigaygu wuxuu ahaa labadaba haddii aan tii ku waayo inaan tan kale waxaa lihi somalida waxay dhahaan haddii bulan waayo beddelkiisaa la helaa haddii marka waxa weeye aan waayo tii hore inaan talabaadee second premierka aan qaadan karo prioritigii koowaad markii aan ku waayo shaqada waxaan bilaabay inaan skilkan aan ku shaqaysan karo skilkii markaa wuxuu ii noqday in xirfadiiha waxay ii noqotay mid ii hirgasha mid saddexaad baan haddana isku dayo tii saddexaadna waxay noqotay inaan darwalnimo ku shaqaysto oo maanta filahi alxamdu waxaan u shaqeeyaa shirkadda sal transport and logistics oo ah shirkadda maad aragtay runtii shirkadaha ugu horreeya xagga transportationka somalilan ah xagga gaadiidka marka waana shirkadda isku socodka iyo dadka iyo alaabaha isku socodka dadka iyo alaabaha qaabilsan ee somalilan marka iyada laftirkeega waxaan bilaabay labada kun iyo shan iyo tobankii oo intan aan dhinacan ka waday xirfadan technicianka farsamada gacanta dhinacan kalena waxaan ka waday inaan baldaroolnimo wax ku heli karo tiina way hirgashay alxamdulilah marka sidaas waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay inaan laba xirfadood ku shaqaysto xirfad saddexaad iyo mid afraad iyo mid shanaadna aan ku hamin jiro inaan insha allahu tacaala qaban doono
dhallinyartaasi ku sugan wadankii soud africa ee aan wadankii dib ugu soo laaban iyaga maxaad fariin u diri lahayd runtii waxaan fariin u diri lahaa dalku dalkiinnii maaha baan lehay marka hore dalku aad joogtaan dalkiinni maaha dalkii hooyo maaha dalkii aabbo midna idiin ma ahaan berigan south africa joogna waxaa dadka south africaanka odhan jireen niyo soomaali baa tiinoo dhinac maad isku urursaanee maxaa dhacay ma dalka iyo dadka intaad dhex gashaan aad hablaha ka guursataan ood dadka la mid noqotaan marka runtii soomaalidu marka hore horta dhaqan bay leedahoo dadka ma dhex galaan waa filahi alxamdu laakiin waxaan leeyahay sida hindida oo kale intaad noqotaan dalkiinnii hooyo meel kastood joogtaan inaad ku soo noqotaan oo aad wixii caqli iyo farsamo iyo aqoon haysataan iyo maalba kula soo noqdo dalkiinna maalgashada waxaanse leeyahay dhallinyarada south africa war ha isku iloobina meesha dalkiinni maahan inaad isku iloodaan maahan waxaad ugula timaadaan ugu yaraan eed ula soo noqotaan ha noqdo xirfad haddaydan maaliyad la soo noqonaynin xirfad la soo noqda een, ogaadana wixii qofku mataqaanaa ilaahay u qoray inuuna seegayn waxaan markaa leeyahay dalku maanta waxa weeye horu u socda een, halkii aad ku ogeydeen wuu ka dhaqaaqay alxamdulilah meelaa la hiigsanaya waxaweye dekedaa la furaya waxaweye mataqaanaa horumar weyn baa waddanka ka soo kordhaya marka waxaan leeyahay dalkiinna iyo dadkiinna dhinacna ha u iloobina ee ku soo noqda oo kula soo noqda xirfad aqooneed oo kula soo noqda maaliyad oo kula soo noqda wax allaale wixii karaankiinna ah laakiin aan soo dhanayna maanta wax lagu shaqaystaa ama qofku uu qabtaa ama waddankii laga qabtaa ma jirto middaas anigu ma aaminsanin waxaan leeyahay taasi waa under zero wax ka jiraa ma jiro caqligaasina waxa aaminsan uun qof waxa weeye fikirkiisa ku koobay inta uu aragtidiisu tahay maxaad ku haminaysaa ee imagaas leedahay aad qabatid mustaqbalka maadaama aad tahay kaa dhallinyarta ee labada shaqo haysta dhinaca xirfadiisa ku shaqaysanaya dhinacna xirfadiisa labaad ku shaqaysanaya ee ka shaqaysanaya shirkadaasi gaadiidka ee sahal maxaad ku haminaysaa ee mustaqbalka madaxaaga ka gooxaya wallaahi mustaqbalka waxa madaxay ka guuxaya haashim haddaan kuu sheega waad qosle dee inaan dalkanba maamulo bal madaxweyne ka noqdaa madaxayga ka guuxaya anigoo xirfadaha darawalnimada ku shaqaynaya marna haddee xirfad farsamo yaqaana inaan haddana hamigaygu waxaa ku jira inaan dalkan madaxweyne ka noqon doono kaasi wuxuu ahaa maxamed cali xuseen oo ka mida dhallinyaradii dib ugu soo laabatay waddanka gudihiisa somalilan haddana xirfad iyo aqoontii uu ka soo bartay dalka uu ka yimid ee south africa kaga shaqaysta gudaha magaalada boorama oo aan ku waraysananay barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a waan uga mahad celinayna waraysigaasi
dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay waryahayaga xaashim sheekh cumar good oo waraysigaasi noogu qaaday magaalada boorama haye jamaal maxay noo xiga dhegeystayaasha goordhow ciyaarihii ayaan usoo gudbin doonaa ha yeeshee dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno fanaanka safwaan halac iyo mid ka mid ah heesihiisii ugu dambeeyey io ku luuqayo
ee hablaha Ah, hablaha mid quraan anigu ka helaa hablaha mid quraan u helanaho anaan qurux baanu hawlgalayo hablaha mid quraan murtida ku habaa mid quraan murtida ku habaa hablaha mid quraan anigu ka helaa hablaha mid quraan u helanaho anaan qurux baanu hawlgalayo hablaha mid quraan murtida ku habaa mid quraan murtida ku habaa hinqadaa usoo hinqadaa hadasho markay hadasho markaan halacsado asaawa macaan hakaday esahama holladay hinqadaa usoo hinqadaa hadasho markay hadasho markaan halacsado asaawa macaan hakaday esahama holladay mudaan u halgamay inaan ku helo mudan mudaan ku hamiyey horjoogaagii markaan ku hantiyey hannaan quruxee hawshan hawshaan ku maray haddaan kalib helay mudaan u halgamay inaan ku helo mudan mudaan ku hamiyey horjoogaagii markaan ku hantiyey hannaan quruxee hawshan hawshaan ku maray haddaan kalib helay hanaan wacanay naftaad halato hemaan badane xiskaadu hirto habendhaladay hankaa ku rabo xiisho uwaney ilbaatahayo uwaney ilbaatahayo hanaan wacanay naftaad hanato hemaan badane xiskaadu hirto habendhaladay hankaa ku rabo xiisho uwaney ilbaatahayo uwaney ilbaatahayo adiga istayda adaa aagayo hogaaminayo hordada adiga isoo hormaro cadalkana munaan ku hadraa adiga istayda adaa aagayo hogaaminayo hordada adiga isoo hormaro cadalkana munaan ku hadraa mudaan u halgamay inaan ku helo mudaan mudaan ku hamiyey horjoogkaagii markaan ku hantiyey hanaan quruxee hawshan hawshaan kuu maray haddaan kalib helay mudaan u halgamay inaan ku helo mudaan mudaan ku hamiyey horjoogkaagii markaan ku hantiyey hanaan quruxee hawshan hawshaan kuu maray haddaan kalib helay mudaan u halgamay inaan waa hagaag muddaan u halgamay inaan ku helo waa codka fanaanka safwaan halac iyo weliba heesta hablaha dhegaystayaal waxaad ka dhegaysanaysaa idaacaddeeda duurnimo laanta af soomaaliga ee v o a ee aan markana ka codsado saaxiibka jamaal axmed cismaan oo inoo haya barnaamijkii ciyaaraha aan jamaal kusoo dhaweeyo
mahadsanid shirwac dhegaystayaal waxaa la dheeli doonaa maanta iyo beritaba kulamo ka tirsan champions leaguea balse aynu ku horrayno kulamo kale oo dalalka yurub oo horyaaladooda ay ka dhaceen qaarkii dhinaca iyo dalka talyaaniga laba kulan oo zeria ka tirsanaya la ciyaaray naadiga croton waxay la dheeshay udinesa waxaana looga wiroonaday saddex gool iyo waxba halka janowa gool waxba ay dirteen naadiga halles verona liigaha dalka sbain hal kulan ayaa dhacay verona iyo alaves ayaa dheelay saddex gool iyo laba gool waxaa ku awdroonatay naadiga alaves maanta kulammada championska ee dhici doona waxa ay kooxu isku arki doonaan gruubka ee naadiga benfica waxay la dheeli doontaa naadiga basel manchester united waxay la dheeli doontaa c s k a moscow gruubka bna bayan munchen waxay la dheeli doontaa paris saint german halka celtic anderlekh ay sidoo kale gruubkaasi dheeli doonaan gruubka c chelsea ayaa la dheeli doontaa naadiga atletico madrid gruubkaasi waa guruubyada hadda indhaha sida weyn lagu hayo maadaama ay labada kooxood ee chelse atletico madrid iyo romeba ay dhammaantooda doonayaan inuu soo baxaan wareegga labaad oo laba kooxood uuna laga doonayo naadiga romana waxay la doontaa naadiga khrabat f k naadiga kubadda cagta ee chelse ayaa gruubkaasi hogaaminaysa oo iska leh toban dhibcood roman waxay leedahay siddeed dhibcood atletico madridna waxay leedahay lix dhibcood raajadeedu waxay tahay in atletico madrid ay badiso romana laga badiyo si markaasi ay naadiga atletico madrid u soo baxdo haddii kale gruubka ay ku hari doontaan gruubka d barcelona waxay la dheli doontaa naadiga sporting club de portugal waxaana olombiakos iyaduna ay martigelin doontaa naadiga yuventus gruubkaasi waxaa naadiga barcelona ay ku hogaaminaysaa koo iyo toban dhibcood yuventus ayaa ku soo xigta sideed dhibcood iskale beri kulamo ayaa dhici doona sidoo kale dhegaystayaal kulamada dhici doona haddaan idin dulmaro liverpool iyo spartik moscow maribor sevilla fenod iyo s s c napoli shakhtar doneski manchester city ayaa dhili doona f c borto iyo monaco resenbol sport lipsig iyo basiktis ayaa dhili doona halka gruupka h ee kulanka ugu dambeeya ay dhili doonaan real madrid brusho duntman oo kul xiiso badan tottenham iyo apple ayaa sidoo kale dhili doona kulamadaasi waxa ay noqon doonaan kulamo beritola dhigah dhegaystayaal kulamada maanta dhacaya kuwa beri dhacaba natiijooyinkooda iyo waxyaabaha kusoo kordhaa barnaamijyadeena dambe ee ciyaaraha ayaad ku dhegaysan doontaan xubinta ciyaarahana halkaas ayla joogto
xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaynu ku sii dhownahaye aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha waa fanaanadda ama codkeeda fanaanadda saare axmed cabdilaahi sahlaylays dhegays aboon waa tahay waan filaya inaad ka wada hesheen heesaasi saare axmed cabdulaahi ilaysa iyo ku luuqaynaysay gunaanadayeena u ahayd idaacaddeenii duhurnimo oo ay si wadajira idila socodsiinayeen anigua jamaal axmed cismaan cabdixakiin maxamuud shuruuc axmed cabdi sandheerana dhinaca iskudubridkuna oo qaabilsana dhammaantii isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo